Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay tahay mid fashilantay islamarkaana ay dalka Soomaaliya ka dhigtay mid aan xasiloonayn Trump oo u jawaabayay Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Mareykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalka ay hareeyeen faqri, colaado iyo dembiyo dagaal dadka Soomaaliyana ay ka dhigtay dalka adduunka ugu xun sida uu hadalka u dhigay isagoo la hadlayay Ilhaan Cumar ayuu sheegay in looga baahan yahay sidii ay wax uga bedeli lahayd xaaladda dowladda federaalka intii ay ku mashquuli lahayd Mareykanka wuxuu hadalkiisa ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor ilhaan dalka maraykanka ku tilmaamtay inuu isu bedelayo mid ka mid ah dalalka ugu xun dunida iyadoo xustay inuu adeegsiga ciidamada militariga ee shacabka ay muujinayso hoos u dhac ku yimid nidaamka dalkaas ma ahan markii ugu horreysay oo uu madaxweynaha maraykanka maamulka villa soomaaliya ku tilmaamo inuu yahay mid fashilmay mar sii horreysay ayuu sidan oo kale uga hadlay in maamulka xasan sheekh uu yahay midaan lahayn nidaam dowladnimo sidoo kale lahayn amni iyo ciidan rasmi ah haddaba hadalka trump ayaa u muuqda mid sii horinaya xiisada ka dhex taagan isaga iyo ilhaan cumar